wadamo aad u fara badan oo yurub iyo maraykan iyo canada iyo waddanka ukraine layidhaah ayaa qaaday wadamada waxaa kamid a faransiiska afar buu saaray diblomaad jarmalkaa kamid a isna afar saaray poland afar buu saaray czech republica kamid a saddex buu saaray lithuania waddan layidhaho aada u yar baa jira saddex buu saaray denmark iyo netherland laba labay saareen talyaanigu isna labuu saaray estonia wadanka laydhaha hal buu saaray croatia hal buu saaray zealandna hal bay saartay latvia iyo romaniana hal hal bay saareen isugeynteedu waa sagaal iyo labaatan diblomaad oo wadan wadan wadamada yurub ka mid a ayay wadanka ruushka uu leeyahay wadamada yurub ay saareen ukraine oo kale iyaduna yurub aan ku jirin laakiin ku jirta cilaaqaadka wadamada yurub lale ee ugu dhadhow saddex iyo toban bay saartay dalka canada afar buu saaray maraykanka isagu wadanka ugu weynaa lixdan buu saaray sideed iyo afartan uu ka saaray washington iyo laba iyo toban uu ka saaray new york oo xarunta qaramada midoobay kuwii fadhiyey ah ayaa la saaray siyaarad xarunteedana waa la xidhay maxay ka dhigan tahay hadda go-aankan maanta ay soo saareen waxay ka dhigan tahay in safaaradihii raggii u shaqaynayay ee diblomaatska ahaa oo shaqadoodu ay ahayd inay cilaaqaadka ruushka iyo wadamada kale ka dhexeeya iyo kuwa maraykan ku leeyahay ruushka cilaaqaadka siyaasiga ah oo dhinaca inta badan taabta ammaanka dhaqaalaha iyo iskaashigiisa taabta iyo sida adduunyada kale looga wada shaqayn lahaa environmentka iyo meel walba hadday noqonayso oo ah dadkii isku haynaya labada wadan waxaan international engagementka la yidhaahdo dadka ka shaqeeya isku haya oo diblomat loo yaqaano ama loo yaqaano muxuu aha safiiro ama loo yaqaano dadka siyaasada qeybta ee inta badan ku taxalluqda ah xiriirka caalamiga ama xiriirka wadamada haddii la saaro waxay noqonaysaa wadamadu macnaheedu waxa weeye wadamadaasi ma aha heshiis kana wada shaqayn maayaan arrimihii waaweynaa ee adduunyada dhex yaalay ee dhaqaalaha lahaa ee ammaanka lahaa ee iskaashiga kale ee environmentka lahaa ayay buu soo gelayaa wada shaqayntaasi markaa haddii ay meesha timaado inay ka baxdo waxay dhaawacaysaa dhaqaalihii labada dhinac ka dhexeeyay bay dhaawacaysaa waxay dhaawacaysaa waxyaabihii laisweydaarsanayay xogta ahaabay dhaawacaysaa ee ammaankii layska kaashanayay qubhiisa ayay dhaawac u geysanaysaa maxmed haddaynu kala qaadno imika tusaale ahaan oo kale arrinkani saynu ogeyn wuxuu ka soo biloobmay amaba wuxuu ka soo bilaabmay waddanka u k waddamadan iyagu maxay ku saleeyeen maxaa siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaan laga dhadhansan karaa in iyaguna tallaabada ingiriiska oo kale ay qaataan oo ay isagii ay ku badhitaaraan waa su-aal aada u wanaagsan cabdixakiinow ruushka iyo cilaaqaadkiisku ay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabaleyjana ama u wada shaqayn jiray dhinacana ka shaqayn jiray oo basaas ka ahaa dhinaca kale ruushkana basaas ka ahaa oo magaciisa sagey scribla la yidhaahdo iyo inantiisa oo yulia la yidhaahdo waxa la siiyey laysun aada u khatara oo militarigu isticmaalo oo nave agent la yidhaahdo lagu siiyey magaalo solsburia oo ka dhigan macnaheedu mar haddii ninkaa basaboort british la siiyey oo halkaa deganaasha lagu siiyey sidoo kalena uu ninkaasi uu joogay ciiddii ingiriiska inay tahay dagaal ingiriiska lagu soo qaaday ayay dhinaca tafsiirka diblomaciga ku noqonaysaa marka labadii wadan baa isku xumaaday wadamadan kale iyaga waxaa soo dhexgeliyay waxa weeye wadanka ingiriiska waa wadan reer galbeed ah waa wadan nato ku jira waa wadan yurub ku jira inkastoo iminka uu ka baxayo oo wadanka ugu saaxiibsan yihiin dalka maraykanka iyo kanadana dee boqoradaaba xukunta marka waxay noqonaysaa taa macnaheedu wadamadii reer galbeedka oo marka horeba hal gacan isla ahaa iyo wadankii ruushka oo markii hore soviet unionka ahaa isna gacan kala ahaa laakiin burburay koob iyo sagaashankii oo haddana dib u doonayo inuu soo kaco ayaa weli ishaya oo nuclear bawara oo quwado weyn leh oo dee tenshinku aada u fara badan yahay oo syria waa tan laysku haystay arkayso waa tan laysku haystay ukraine eed arkayso marka ishaysadkii hore ee afkaartii kala duwaneed ee ruushka iyo reer galbeedka oo ay soo dhex gashay markaa weerarkan lagu soo qaaday ninka ruushka ah ee ingiriiska degan ayaa xaaladdu ka timid dabeetana uu waxa u hiiriyey intii isku garabka ahayd ee dhinaca wada ahayd ayaa iyaguna hiilkoogii la sara kacay walaal waaya guud ahaan haddaynu eegno adduunkaoo kale dabcan waddamadan go-aanadan qaatay marka laga yimaado dee imka ingiriiska oo kale haddaynu soo qaadano maraykankii ruushkii jarmalkii faransiiskii dabcan waa waddamo la yidhaahdo waa waddamo waa mid waa qaar ka mida waddamada adduunka ugu quwadda waaweyn ee ugu miisaanka culus leh siyaasad ahaan adduunkii amaba siyaasaddii guuda dunida maxay saamayn iyada ku yeelan kartaa ama ay ka beddeli kartaa siyaasada weyne adduunyada waxa weeye cidda hogaaminaysa waa reer galbeed dhaqaalihii ugu faraha badnaa bay leeyihiin awoodii ciidana ugu faraha badnayd bay leeyihiin cilmigii iyo aqoontii iyo technolojiyadii ugu weyneyd iyo scienskii bay leeyihiin qolada kale ee daba cararaysa ee iyaguna eryanaya ee dhinacogu doonaya adduunyada inay saameyn ku yeeshaan oo wadanka ruushka iyo wadanka shiinaha oo kale marka wadankii ruushka oo ah wadanka labaad ee marka dhinaca quwadda la eego dhinaca militariga ugu quwadda weyn nuclearka ugu badanna adduunyada haysto maraykanna aada isku hayaan reer galbeedna ay aada isku hayaan wixii kasoo rugmaday dagaalkii labaad ee adduunka labadii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii waxay noqonaysaa oo adduunyada intay isku hayeen dagaaladii labaad ee adduunkii kuwii koowaad ba ay dhaceen intii dambena waxaa wadan burburaya adduunyada ku burburaya ad aragto ama ha noqoto libiya ama ha noqoto suuriya yeman ha noqoto meel aanay faraha wadamadaasi aanay kula jirin oo burburkooga wuxuu keenaya wax la yidhaahdo broxy war oo wadamada iyaga adduunyada ku dhex dagaalama oo si toosa uma dagaalamaane awoodooda waxay ku muujiyaan wadamo kale oo adiga syriya arka oo adiga libiya arka oo adiga ciraaq arka waxyaabahaasoo dhan baa jira